taliyayaashii ugu sareeyey ee ciidamada dowladda ayaa gebi ahaanba xilalkii laga qaaday iyadoo taliyaal cusub loo magacaabay boosaskii ay baneeyeen shiray yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya uuna shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk xasan cali khayre ayaa lagu xaqiijiyey xilka qaadis lagu sameeyey taliyayaasha afarta qaybood ee talisyada ciidamada qaranka sida xoogga dalka biliiska nabad sugidda iyo asluubta iyadoo golaha wasiiradu ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen magacaabista taliyayaasha cusub ee ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa loo magacaabay sareeye guuto odawaha yuusuf raage taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay fahad yaasiin xaaji daahir oo muddada sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay isagoo ahaa siihayaha xilkaasi iyo taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed ayaa waxaa loo magacaabay sareeyegaas cabdi xasan maxamed iyadoo taliyaha ciidanka asluubtana loo magacaabay jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa shirka golaha wasiirada kadib saxaafadda u faahfaahiyey isbedelada iyo magacaabista ay golaha wasiiradu sameeyeen
golaha wasiiradu ajadayaasha badan ee ay kaga hadleen xaaladda dalka ka sokow maanta waxay isbedel ku sameeyeen taliyayaasha ciidamada qalabka sida ugu horeyn golaha wasiiradu waxay ammaaneen taliyayaasha iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan howlaha wanaagsan sugidda amniga iyo xoreynta goobaha argagixisadu ay ku dhibto dadka soomaaliyeed howlaha ay ciidamadu ka hayaan ayay si fiican u ammaaneen waxayna wax ka bedel ku sameeyeen si howlaha loo dardargeliyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ugu horeyn waxaa xilkii uu hayay laga laga wareejiyey genaraal aadan cilmi indho qarsho taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay sareeyo guuto odowaa yuusuf raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyey ama laga qaaday genaraal bashiir cabdi maxamed taliyaha booliska soomaaliyeed waxaana xilkaa loo magacaabay genaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed sidaasi lamida waxaa xilkii uu hayay laga laga qaaday ama laga wareejiyey genaraal sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay genaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo hadda wixii ka dambeeya noqonaya taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sidaasi lamida waxaa taliyaha ciidanka niisa ama ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliyeed loo magacaabay fahad yaasiin xaaji daahir oo hore u ahaa taliya ku-xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka niisa sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay magacaabeen xubin ka dhinayd guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo sidoo kale meel mariyey sharci uu soo diyaariyey wasaaradda gaadiidka duulista hawada sida uu sheegay wasiir maareeye mar kale golaha wasiiradu intaa ka sokow waxay kale oo buuxiyeen xubin ka bannaanayd guddiga doorashooyinka qaranka oo ay ku buuxiyeen aadan cabdinaasir maxamed waxay kaloo ansixiyeen sharci ay hor keentay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka oo ah sharciga marista wadooyinka iyo ajadayaal kale oo farabadan dhinaca kale madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho u magacaabay cumar maxamuud maxamed cumar filish madaxweynaha ayaa faray gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir in uu sii dhammaystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee gudoomiyihii hore allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow kaasoo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax lagula eegtay xafiiskiisii maamulka gobolka banaadir uu ku shaqeeyo madaxweynaha ayaa yidhi anigoo xeerinaya loo qabo in gudoomiye uu yeesho maamulka gobolka banaadir si loo sii amba qaado qorshayaashii horumarineed ee socday sidoo kalena tixgelinaya ayuu yidhi soo jeedinta kala duwan iyo waayo aragnimada cumar maxamuud maxamed filish oo u leeyahay gudashada waajibaadka xilkan ayaan ugu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u rajeeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho inuu eebe u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo egmaday isagoona kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo ay ku jirto iyo wadaniyad ugu adeego bulshada cabdulxafiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.